aniga waaba arkaysaa ilkeyga aad saas ka dhige waxa kaloo saamaynta kaloo iweydiini maxay adaa ujeeda indhahada ay hayaan qaadka waa mid ka mid ah maandooriyaha ay aadka u isticmaalaan bulshada soomaalida kaasoo baabi'iyey mustaqbalka dhallinyaro tiro badan suuqa qoraxey ee magaalada wajeer waa suuqa ugu weyn ee uu qaadka ku soo dego laga sii safriyo loo sii qaado deegaanada kale laguna dhex iibiyo sidoo kalena lagu cuno qaadka waxaad arkaysaa markaaad suuqani dhex marayso dhallinyaro tiro badan oo koox koox u fadhiyaan maqaaxido loogu talagalay in jaadka lagu cuno kuwaas oo wakhtigooda qaaliga ah iyo caafimaadkooda halkaasi ka doorbiday inay kulumiyaan waxa ay goobtani ku lumiyaan wakhtigooda maalkooda iyo caafimaadkooda iyaga oo ku beddesho wax aan shareecada islaamka banaynin caafimaad ahaanna marka loo eegana aanan u wanaagsanayn nafta qofka bini'aadamka ah qofka qaadka cuno suuraddiisa guud ayaa beddelanto sida in madow wejigiisa uu soo fuulo in ilkihiisa ay isbeddelaan iyo in qaarkooda ilkahooduba ay wada daataan dhallinyaro kelima cunaan qaadka oo waxaad arkaysaa odayaal konton jirro ah afartan jirro ah ama lixdan jirro ah kuwaas oo bacqaad ku sita kuwa daash la fadhiya kuwa meel maqaaxi ku cunaya oo la fadhiyo oo aanan ka xishoonaynin dadka da'yartaha ay dhex fadhiyaan kuwa gacanta ku sii wato oo guryihii iyo carruurtii ama reerihii doonayaan inay ku dhex cunaan sidoo kale waxaaba la sheegaa in dadka qaadka cuno ay xitaa iloobaan nolosha carruurtooda iyo reerahooda dadka qaadka cuno waxa ay wakhti iyo juhdi geliyaan sidii ay ku heli lahaayeen maalintaasi lacagta yar ee ay ku iibsanayaan qaadka iyagoo dadaalo tiro badan u maro qaadka waxaa la isku wada raacsan yahay oo aysan shaki ku jirin in uu yahay geed maandooriye ah shareecadeennana uu ka yahay xaaraan hase ahaatee waxaa cunaan dad shaqaalo dowlad ah oo mishaarkooda xalaasha ah ku beddeshaan xaaraan waxaa sidoo kale qaadka cunaan dad muruqmaalato ah kuwaasoo xooggooda xalaasha ah ama dhididkoodu waxa ay ku keenaan ku beddeshaan cunista qaadka iyagooba laga yaabo xitaa inay dheef naftoodu ay u baahan tahay oo aysan gelinaynin haddaba waxaaan waraysiyo kala duwan aan la yeelannay shakhsiyaadka cunajaadka iyo kuwa daayay cunistiisa oo dhibaato badan kala kulmeen waxa ayna inooga warbixiyeen qaadka faa'iido iyo khasaare waxa uu leeyahay iyo dhibaatada ay kala kulmeen inta ay cunista qaadka ku howlan yihiin kuwa cunaya xilligan iyo kuwa daayaba qaadka waxaan cunayaa lix iyo toban sano haba yaraato faa'iida ma laha waawan marqaan marqaan kale markaas ha dhowtayne waa ka shalayne markiisa cununo guryaad jaaxane dareenkaada oo niidaada unaade inaas khatar tahay aasun ku tusiina waxba kale isku tusiina ma laha daarada un baa iskuurisa qofkan qaylin isla yaaba intaas waa dhibkiisa waxaan kala kulmay shaafigi aan qaatay qaadkii aan ka tagay wasaqdii aan qaatay ilaa xaafadta meeshaan qaadka cunan rabe kadib qashankayaa arag sooma waa iska tuuru de maxaan sameeyaa qaadka horta dhibaato weynaas leeyahay faa'iido maraas leeyahay ma laha maxaa ka mid ah dhibaatooyinkiisa dhibaatooyinka ragga cuna aas u daran yahay sax adiga ma cuntaa aa dadka cuna waa u daran yahay meeqaa sano cunaysaa waxaan cunaayay toban iyo toddoba sano toddoba iyo toban sano toddoba iyo tobankaas sano maxaa faa'iido ood ka gaartay wax faa'iido aan ka gaarin ma leh sax khasaaro unma ogey maalinkii meeqaad ku qayshaa markaad qaadka cunayso maalinkii shan boqol lix boqol ani maalinkiina arkana waa cunaa maalinkiina helina waa iskaga dhaqaajaa dhisooyinka kugula yaabka badnaa intaan qaadka culay maalin aan si fiican u marqaamay ayaan dameer salaamay Aa, waa salaamay marka marka salaantayga ma qaadin waa un salaamu qof baan mooday qaad wax badan ayaan cunayay sanadyaal badan oo lasoo koobi karin qariiba toban i wax ay la jiraan qaadka saameyn badan uu leeyahay hataa haddii n dhihi lahayn faa'iidada askeenaya faa'iidada askeenaya iyo khasaarada askeenaya khasaarada askeenayaa badan khasaarada hadda waad aragtay oo ilmihii yaryaraay oo magaalada oo ubaxi soo baxay iyo gabdhihii yaryaraaya ayaasba qaadka hadda cunahay marka faa'iido kale oo iska sugi maxay tahay jomba jomba qaad faa'iido aad leeyahay ma leh lacag badan oo lasoo koobi karan oo adiga kun iyo wax ay la jiraan aan isdhaha marka ugu yar tahay adiga toddoba boqol siddeed boqol baa iga geli jirtay marka haddaa lacag aas dhammayna oo jirkaada baabi'ina oo hanti ay macnaha meel ku dhigmayna xoogaada as baabi'ina ilkahaada u saas yeelay maxaa faa'iidada kaloo iska sugi maxay tahay saamayn wax la sheegaa maaha aniga ahaantayda wallaahi waxaad igu rabay wax la- oo waxaan la soo koobi karin aniga waaba arkaysaa ilkeyga aad saas ka dhige waxa kaloo fa- saamaynta kaloo i weydiini maxay tahay adaa ujeeda indhahada ay hayaan maya hadda waa iska dhaafay adiga sanad ma gaarin laakiin waa bilo aan isdhihi kara waa la goyn karaa maaha waa niyadaada niyadaada waa aada u saameyn badan yahay bulshada si uma wanaagsana dhalinta dambana uma wanaagsana haddana dad baa ka ganacsado oo macnaha masaariiftooda ka soo saarto saameyn weynun kala kulmay oo run ahaantii waa waxyaalo badan baa iska kayd iska kaydhimay sidaan asaga u bilaabay Eh, marka ilaa nafti waa u baratay haddana haddii la soo jiiyey anigu dan ay ugu jiro leed boqolkiiba toddobaatan Ah, waxaan cunayaa shan iyo toban sano maxaa laga dareema wax laga dareema mala waan cajiskii ah, kuhayaan kaa kagacay Ah, markii iyada cajis kaa kagacay haddii u saxatid haddana waa un oo soo kacda cajiska haddana waa un kamada
waxaa i soo martay anigoo joog ma leedaha qarsa waxaan aad u jeclahay inaan kuu sheego anoo qarso jooga ayaa nin reebaadiya oo cuni jiray ayaa buloodaa leeyahay ayaa habeen igula fiidsada soo qaadka cunaya lix saac markaad jooga estoosh qaatos ciddiisa aaday waxaas tegay ciddiisii bilcaantoo saaxataas ugu tegey waxaas lululi falaaskiisa isaga lahay ninkaasna waa dukadaa waa nin islaanma baraya falaaskii amar haddaan arkay waxaa gashi gabadha xaas waay ha kacinlin xooliyay baxraysee kaali shaakarsa biyahaas dabka saaray ma arkaysaa sokortaad soo qaadee biyihiias ku daray arigii xariisanaa gashay kaale caddays u doono soo in weel loo qaata ma gambarkii lagu fadhiisanayaas qaatay bal hadda haddu dhegeyso waxaa isku lisayaa gambarkii rida waxbaba ka soo xadaan maayin tooshkiis jeebka ku haya soo qaada haddaas fiiri rida waxa isku lisaaba waa gambar waxaan dhahay lix riyaa baan soo qabtay lixda riyaad caanoodi aan waaye haddaan toosh ku qarto waxaan ku lisaa gambar gambar intay waxuu ka gelaayay waxaan magaalada wajeer sidoo kale kula kulmay dad da' ah oo horay u cuni jiray qaadka kuwaasoo iyana ah iiga warbixiyeen saamaynta uu qaadka leeyahay waa cunay waxaana anigoo afar iyo toban jir aan qaad ku bilowday haddana lixdan iyo todoba jir aan meeqaa ku daysay anoo konton jir aan waaday ka waran marka markaad cunaysay iyo hadda faa'iida falilaahi alxamdu washukru waa ka faa'iiday wixii lii weydiiyena waa sugi karaa wixii lii dhiibo ammaanahana waa sugi karaa wallaahi waa aniga nin kale hadda ka hor sheekaysan inaan iska goynaan damacna waa goyn lacagtan yomii ku cuni jirna ma geen malmaleeyaan ahayna dowda tagnaba waxaynu cunayno yoonkaan maal dhegna ninna saddex saacaadaas ku gatay anina labaatan riyaalaan ku gatay